SBS Radio.
tartankan waa world cupka min world mini football waa xiriir cusuban oo seven size six size ah oo ilaa iyo sideed san uu jiraa soomaaliya uu ka jiraa africa uu ka jiraa marka waxaa la dhahaa mini football alla soomaalida yaa uga qaybgelaya koox nooceeya weeye soomaalidana annaga waxaan nahay xiriir xiriirka soomaaliya mini football ma garatay waa garta kubadda cagyaraha soomaaliyaa nahay waa xiriir ka duwan xiriirka kubadda cagta ee fifa xiriir u madax bannaan waaye koob waxaan leenahay xiriirka bariga iyo bartamaha africa oo aniga aan presidenta ka ahay waxaan leenahay xiriirka africa oo master ashraf uu president ka yahay iyo woldi mini football oo philip duda nin la yidhaaho uu ka yahay madaxweyne waa garta marka- marka cayaartooyda hadda eh, soomaalida magaceeda uga qaybgelaysa xaggee ka kala yimaadeen
Een, ciyaartooyda waxay ka kala yimaadeen eh, sida norway eh, ingiriiska eh, maraykanka canada iyo western australia pert waa garta cayaartooy baad ka filayseen eh, soomaaliya ama africa laakiin waa iman kari waayeen miya
aad iyo aad v z ayaa reject ay siiyeen refuse ayaa la wada siiyey ciyaartooydii oo aan ugu talagalnay oo inaan ka keenno ilaa lix iyo labaatan eh, qofood oo ah labaatan ciyaartooy maca macalinkooda iyo lix oo miidiyaha ah intiba eh, processkii markii ugu dambeysay ayay ayay refusena wada siiyeen maxaa loo sababeeyey refuska ama diidmada
Een, diidmada soomaaliya gooni ahaan maaha wax loo diiday Ee, africa oo dhan ay u diideen waayo sida aad la socoto commonwealthkii halka lagu qabtay Een, xiriirka ee, xiriir cusuban waa ciyaarahan australia ma ay garanayaan waa ciyaaro ku cusub Ee, sidaas daraaddeed ayaa qolooyinkii oo eight month iyo one year miyaa maqan commonwealthki ayaa dib u laabanin oo waxaa ka mid ah waddanka cameroon Ee, waddankaana waa iska taqaanaa ee, dowladda iyo immigrationka waa kala duwan yihiin aad bay u adkeeyeen fiisaha marka annagoo dhiibnay ee, een, in ee, ciyaartooydii warqada ay saxiixaan inaysan halka joogeenin ay ciyaarayaan laabanayaan annaga ka xiriir ahaan statement bangiga ee, marka africa oo dhan weeye nigeria waa loo diiday ee, south africa waa loo diiday ee, senegal waa loo diiday evercos waa loo diiday libya waa loo diiday marka dadkaasaan lamid ahe laakiin annaga maadaama aan communitiga iska badan yaha meel walba uu joogo waxaan nidhi waan ka qaybgelaynaa waayo ee, magacii soomaaliyaan ku ciyaaraynaa
waa garta caadi ahaan cayaaraha adduunka caadiga isreereeb bay kooxahu eh, inta ugu dambeysa ku soo galaan marka ma sidii oo kalea sidee soomaaliya hadda boos ay uga heshay imise waddan baase cayaaraysa
Een, soomaaliya soomaaliya ee, waxay ka mid noqotay waxaan ka- waxaan ku dheelnay two thousand eighteenkii bishii shanaad ayaa waxaan ku dheelnay ee, Trablus libya Ee, waxaana qualifiedka loo doonayey ee, sideed koox oo africa ah inay ka qayb gasho soomaaliya kaalintii lixaad ayay gashay oo waxaa naga hooseeyey sida ghana iyo iyo south africa Een, een, koobkiina waxaa qaaday evercost Ee, senegal ayaa second gashay third waxaa gashay eh, libya four waxaa galay een, een, eh, tunisia shanna waxaa galay nigeria soomaaliya lix ayay gashay marka isku reere eh, kaalinkaasaan kusoo galnay iyo qualifiedkaasaan kusoo galnay eh, world cupka hadda soddon iyo laba wadan waaye ayaa hadda ciyaarayo oo adduunka dhan ka kala yimid Eh, wadamadii ugu waaweynaa oo kubadda lagu garanayana waa ciyaaraha sida brazil mexico iyo maraykanka een, een, sidoo kale jig romania een, a- wadamo aad u fara badan ilaa afar iyo labaatan wadan ayaa ka qaybgelaya asia waxaa ka qaybgelaya japan eh, thailand eh, lubnaan Li- Li- Lub- libya eh, lubnaan lubnaan marka africana meesha ay ka qaybgelayso sideed kooxood waa garta cayaartii ugu horreysay oo aad yeelataan baa hadda soo gebagabowday Eh, waxaan isleeyahay natiijadu sidaad rabteen ma noqon A- aad iyo aad iyo aad aad iyo aad waa ciyaartii keliya aan lahayn waa badinaysaan laakiin it is een, waa waa ciyaarnay lix iyo labay ku dhamaatay halka eh, eh, eh, shalay eh, ghana eh, nigeria looga badiyey sideed iyo eber laakiin annaga alxamdulilahi rabbilcaalamiin ciyaar ciyaar fiican waa laba ciyaara noo hartay insha allah inaan soo baxna aan isku dayeynaa waa garta marka waxaad tidhi cayaartooy badan oo aad filayseen eh, viisa awgeed baysan u imaan hadda ma cayaartooy kale aad filaysaan oo aad isleedahin cayaaraha dambe ay cayaari doonaan
ha caawa waxaa soo gelaya laacab ka imaanayo dalka maraykanka oo diyaaradiisa dalayd ay noqotay oo kasoo qaybgeli waayo maanta laakiin labada ciyaar oo noo harto mexico iyo moldovia insha allah waa la ciyaareynaa wuu ciyaarayaa waa gartay adigu dabcan reer australia tahay reer beed baa tahay imise kaloo australia kaga ciyaartooyda ku jirta
waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan jaaliyadda iyo naadiga iyo dhalinyarada beert ku nool oo is-abaabuleen annaga oo ku nimid si deg dega isla mar ahaantaas ay noo diyaariyeen koox aada u fiican runtii maantay garoonkii unbay garanayna maahe guusha wayna raaci laheyd waxaan aada ugu faraxsanahay in aan ka helo ciyaalkii aniga aan tababeri jiray in ayagoo waaweynaadoo macalimiin ah aan aan u imaado sida ay ay qaranka soomaaliya hadda u mataleen ciyaartooy yar yar oo aan ka taga junior ah ciyaarayo hadda liiga heerka sare ka dhehelo meesha tan alxamdulilah rabbilcaalamiin si fiican ay noo soo dhaweeyeen aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa dhammaan jaaliyadda oo oo beert iyo soomaalida ku nool waxay muujiyeen soomaalinimo khusuusan dhalinyarada sida maxamed sayare iyo diini iyo mukhtaari waa badan yihiin hal kuma soo koobi karo marka aad bay u dadaaleen alxamdulilah ayagaana hoosha naga qabtay haddana meel fiican ayay maraysaa waa garta tan u dambaysa cabdixaaqow dabcan adigu hadda maamulaha tahay ama coachka kooxda tahay laakiin kubadda cagta soomaaliya taarikh dheer baad ku leedahay bal dadka aan ku aqoon in yar haddaad u dulmarto banooniga intaad soo ciyaaraysa
aniga waxaan ka mid ahaa halyeeyadii soomaaliya barisamaadkii dheeli jiray sida ciyaarihii gobolada lagu garanayay gobolka jubbada hoose sideedda koob ku qaaday soomaaliya ayaan ka mid ahaa ciyaartooydii ugu fiificneedaan ku jiray markaan un weynaaday unbaa cabdi maxamed axmed lii yaqaanama markii hore waxaa lii dhihi jiray cabdixaaqii jubbada hoose borterin waan ahaa haddana western australia shantii sano shan sano ka hor inta aanan xiriirkan aan mas-uul ka noqonin oo iga weyn yahay guddoomiye caddaay iyo xogeeye aadan laakiin waxaan ahaa macalin macalimiinta oo western australia ka soo saarta ciyaartooy fara badan ilaa iyo iminka dheelaan kooxdii aan jaco f c aan wadi jiray waxay dhehaysaa bremian aad iyo aad ayaan sporti ugu dhex jiray ilaa iyo konton sano alxamdulilah rabbilcaalamiin haddana waxaan rabaa in xiriirkan aan sanadka dambe two thousand twenty one ka hadduu ilaah idhaahdo twenty ma twenty one ka lagu qabanayo ukraine koobka adduunka inaan soomaaliya geeyo insha allah waa garta maxaad is leedahay berisamaadkii oo kale soomaaliya sokorkeeda ama kubadda cagta ama isboortiga guud ahaan si berisamaadkii oo kale dib loogu noqdo waa loo baahan yahay maxaad is leedahay sida runta soomaaliya waxay u baahan tahay meel walba in laga nooleeyo ma aha keliya siyaasadda in laga nooleeyo waxay u baahan tahay isboortiga in laga nooleeyo caafimaadka in laga nooleeyo waxbarashadii in laga nooleeyo nin walba wuxuu yaqaana loo dhaafo sidaa ayay ay ku fiican tahay alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda isboortigay kubadda cagta meel u maraayo ciyaartii ugu dambeysa waa ogeed oo zambia sidoo kale basketka mini footballka isboortiga waa waxa keliya caafimaad ah waa warshad soo saarta daawada marka in la taageero ayaan aad iyo aad ugu celcelinayaa dadka ku nool imaqlaya ama soomaalida ay ku nool meel kasta adduunka ay joogto Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.